iyo howlwadeennada aqalka iyo bahda warbaahinta iyo martisharaf kale nala jooga dhammaantiin waad islaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu runtii waa arrin naxdin leh murugo leh disembar soddonkeedii kowdii duhurnimo in senator ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya aqalkiisa sare gurigiisii barqacad la weeraro oo aysan weerarin dad aan la hayb garanaynin dad aan la aqoonin oo ay weerareen ciidan ka tirsan ciidanka qaranka soomaaliyeed arrintaasi runtii waa arrin wax lagu fasili karo oo qofka maskaxdiisu ay caadi u shaqaynayso uun fahmi karona anigu ilama aha waxaan u tacsiinayaa mar kale walaalkay ninkii meeshaa ka soo gaaray waxaan kaloo ugu hambaliyeynayaa runtii mas-uuliyadda uu muujiyey markuu hooygiisa soo gaaray oo war-saxaafadeedka uu siiyey miidiyaha oo uu ka shaqeeyey nabadgelyada muqdisho isagoo ah nin oday ah muxtaram ah saameyn ku leh caasimadda intaasoo dhan isagoo haysta buu wuxuu ka doorbiday dowladnimada wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo sistamka inuu ilaaliyo wuxuu doortay in arintiisa la galo oo qaab dowladeed loo galo oo xal laga keeno taasna waa ugu hambalyeynayaa midna cudurdaar baan runtii ka bixinayaa anoo ku hadlaya magaca labada golaba shacabka iyo aqalka sare in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka inta gurigiisa lasoo weeraray aan kulan degdeg la iskugu imaan aan laga wada tashan aan waxba laga oran oo maantana laga joogo lixdan maalmood wax ka badan intaa kadib hadda waxaana soo hor istaagay mudanaha soo hor istaagay waa uu hadlay anigu waxa iga baxay saddex qodob oo aan u arko inay tahay runtii wax inaan action deg deg ah uu golaha ka qaatana mudano mudanuhu wuxuu qoray in ilaa iyo hadda baaristii la waday uusan ku qanacsanayn mudanuhu wuxuu qiray in gurigiisii raggii kusoo xadgudbay hantidii gurigiisa taagane burburiyey taleefoonadii ehelkiisana la wareegay ilaa iyo hadda gacantooda inay ku jiraan halkaa waxaa aniga ka fahmay mudanuhu ilaa iyo hadda xataa noloshiisa gaarka ah inay khatar ku jirto noloshiisa gaarka ah ee amnigiisii inay khatar ku jirto oo wixii gurigiisii lagu soo weerarayba weli problemka inuu taagan yahay anugu maan ogeyn runtii arrintaas oo hadda waxay igu noqotay wax oo aan aada uga yaabo waxaan markaa gudooye anigu soo jeedinayaa in sida ugu dhaqsaha badan guddi loo saaro maadaama uu mudanuhu xog badanna hayo uusan la wadaagi karin aqalkiioo dhammaystiran iyo midiga saa u furan xasaasiyadda ay leedahay darteed marka anigu waxaan taageerayaa codsiga mudanaha laftirkiisa uu soo jeediyey oo uu dalbaday in la sameeyo guddi isku dhaf ah labada golob uu ka dalbaday annaga mas-uuliyad gaar baana sii saaran xubin aqalkeena ka tirsan weeye oo badbaadadiisa iyo xasaanadiisa ay si gaar ah noo taabanayso marka anigu waxaan soo jeedinayaa sida ugu dhaqsaha badan guddi aqalka in la sameeyo oo arintaani xog rasmi ah iyo baaritaan rasmi ah ciddii mas-uuliyadeeda ay yeelato qodobka kale oo aan runtii iyadana mudanu horteena hadda ka qeyb waxa ahayd annagu soomaaliya dowlado badan baa taageera oo ka taageera dhanka amniga turkiga ka mid ah imaaraadka ka mid ah kuwo kale maraykanka ka mid ah ingiriiska ka mid ah qolo walba ciidan bay tababartaa micnaheeda hadda annaga asab mbs ama xildhibaano ama senataro waa inaanu hubinnaa ciidamada dowladaha ay noo tababaraan horta ma iyagaa maamula mise structure oo command ah oo ciidanka dalka hadba midkuu ka tirsan yahay ama nabadsugiid ha ahaado ama ha ahaado ciidankii xooga dalka ha ahaado ama ama balbriis ha ahaado ciddii tababar miyaa iskaleh kumaanka mise waxaa iskaleh structureka ciidanka meesha uu ka galo ayaa iskaleh arinta hadda iska leh waa in la hubiyo oo baaritaanka runtii lagu darsado bay ka mid tahay because mudanaha aad wuxuu xusay in dowladdii donorka ahayd oo ciidankaasi soomaaliya ka caawisay inay tababartay buu xusay laakiin dowladda waxaa looga fadhiyaa ciidanka yaa maamula yaa amarkaa bixiyey guriga xildhibaanka in la weero waxaan ognahay dhacdadan dhacdo la mid ah bil ka hor laba bilood ka hor marka gurigiisa la weerarayey murashax u taagnaa madaxweynenimada soomaaliya baa isagana gurigiisii ciidankii dowladda intay habeen galeen dadna ku laayeen wax la aqbali karo maaha mudane gudoomiye waxaan qabaa in laba arrimood meeshan ay ku jirto kontaroolka ciidanka qaranka soomaaliyeed loo isticmaalayo arrimaha siyaasadda inay halis leedahay waxaa kaloo iyadana muhiim ah inaan hubinno nabadgelyada mudanaha aqalka ka tirsan oo weli halis ay ku jirto sida ugu dhasaha badanna in guddiga loo magacaabo aniga aan qabo intaasaan kusoo gabagabaynaya waana mahadsantihiin